deeqdun daawada oo la wareejiyaa maamulka degmada Ceelbirda iyo ku kooban lama konteenar oo qalab caafimaad oo dhameystiran hana solanka talagalay in la xoojiyo adeegyada caafimaadka ee isbitaalka degmada munaasabada wareejinta qalabka iyo gudoomiye maamulka degmada odayaalka dhaqanka iyo bulshada deegaanka agaasimaha caafimaadka hana soo siiwin handhabayeen deeqdun oo muhiimkan ah yaa mahadnaqeen walaalo hadeersiya qalabka muhiimkan ee bulshada gudoomiyaha degmada haadi siraadi cumar oo mahadnagiya hay-ado ku qeyb qaadaya hoolun iyo adeegyada lanka talagelaya degmada cilbirda ee gobolka boqola deeqdan oo isugu jirto qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka degmada cilbirde oo runtii isugu jirto qalabkii baalista sariiro altrasoundiyo iyo agabkii u baahnaa isbitaalka degmada cilbirde oo runtii baahi weyn loo qabay waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay soo gaarista degmada cilbirde ee alaabtiisa ugu horeeya gabdhayaashii iyo transportaradii ilaa berbere ilaa denmark ilaa dubay intaas ka soo shaqaynayey waxaan codsanaynaa wasaaradda caafimaadka ee oo runtii isbitaalka gacanta ku haysay waxa keliita aan u baahannahay waa jineeradii farsamo yaqaanadii qalabkan aqoonta u lahaa inay noo soo diraan oo si rakibaad iyo tababaradii u baahayeen shaqaalaha xataa meesha jooga loogu loogu sameeyo wanaagsan waxaana ku mid ee madaxdii iyo odayaalka dhaqanka oo ku qayb galeen munaasabada ee hadhawaayeen adeeqdan oo muhiimkan ee bulshada baahi badanna yoan qabana halkan waxaa noogu yimid maanta agab caafimaad oo nooga yimid dowladda denmark oo saaxiibkeen ama walaalkeen kubajoog xaaji cabdulaahi geedi dhaqana uu noo keenay waxaa kala qayb qaato laa in halka nooga mahadcelino laba hay-adood oo kala ah east african development iyo hirdo oo ayad maxalli oo deegaanka laga leeyahay ah marka waxaan leenahay maada idinka gaadho alaabtaa wayna soo gaadhay aniga waxay soo infoobgareeyey guddoomiyaha degmada xalayto waxaa weeyaan isagana waa mahadsan yahay mar haddii mar haddii annagoo reer ceelbirda isku duuban qalabkii isbitaalkii degmada ceelbirda u baanaan galabta haysan oo odayaasha dhaqanka ugaaska hor kacayo
waxaa mahadlahoo kale hay-adaha samafalka waa qayb daarna ka tirsan tahay qaybna soomaaliya ka tirsan tahay aa soo furgeeyey qalabkaa maanta halkayaa lagu yimaado ceelbirde laba kunteenar oo alaab ah oo nooc oo aan ku jirin uusa jirin baa naloo keenay baahideedana waan qabnay horena waan u codsannay waxaa arrintaas hoggaankeeda ahaa dhaqane cabdulaahi dhaqani geedi baa ahaa maxaan ku dhaha hoggaaminteeda hay-adaha kale oo la kaalmeeyo sidii maxaan ku dhahdaa xasan jaydaan iyo yacnii kuwa denmark iyo aad u imaatay waxaad noo soo dirtayna wayna soo gaareen waana ku faraxsannahay waxaa kaloona codsanaynaa koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba dadka ugu horaa maxaan ku dhaha shaqaalaha maadaama hadda ka hor qalabkan ku shaqayna inay noo soo diraan sida ugu dhaqso badan say hawsha ay u qabsanto marka cid kasta oo qayb ka qaadatay meelahay soo martay waan ognahay dhibaatooyin badan baa laga soo maray inta kasta oo ka qayb qaadatay qalabkan cusub yaa isbitaalka degmada cilbirda horseeda doona horumaro muuqada usoona wal ka taro doona daryeelka bukaanada iyo adeegyada caafimaadka ee la heli koraa